dhallinyarada soomaaliyeed ayaa kaalin weyn ku leh sar u qaadista wax soo saarka beeraha maadaama ay yihiin awood firfircoon oo soo baxaysa iyo mustaqbalka ka qaybgalka dhallinyaradu wuxuu horseed u noqon karaa horumar waara oo dhanka beeraha ah taasoo saameyn ku yeelata nolosha bulshada iyo dhaqaalaha guud ee dalka qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool jowhar ayaa ka warbixiyey doorka ay dhallinyarada ku leeyihiin wax soo saarka beeraha anaga dhulka beeraleyda hadda magaalooyinka beledweyn jowhar balcad afgooye waxaa qolalaan ugu kireysan dadkeena bartay cilmiga beeraha waan deganaha marka waxaana tusnaa beeraleydu kaama aqbalayso cilmigan soo bartay waan kula falgelaya marka waxaan sameynaa in yar oo ayaga dhulkooda ka mida baan qaadanaa anaga marka hore aan beerno oo si cilmiga aan ku beernaa markay beeraleydu u arko beeraleyda o dhanna waxay wax ku fahantaa itus oo taabsii ina wixii tusto maxsuulka soo baxan ay arkaan marka in yaraan ka qaadano dhulku ka mida marka in yartaa ka qaadano beerno aan ku beerno siid fiican ama awuur fiican aan ku beerno bacrimin fiican aan siino cayaanka aan la dagaalanno biyihii aan management u sameyno dalagii wax aan laga filan karinoo beeraleydii ay kasoo saari jirin bay ku arkayaan kadib waxay raacayaan wadiiqadii iyo dariiqeed adiga marta marka sidaasaad ula falgashay mar walbaan anaga dhex joognaa sababtoo shaqadeena anaga runtahay horta waxaa jirta anaga mar walba waxaana dhiiragelinaya yunow qofka waxa wada mar kasta waa ahdaafta u leeyahy anaga waxaana dhiiragelinaya baahayaha guud ee suuqa ka jiro dadka dayacnaan baa ka muuqatay yani waxaan qariibsaday bay ahayd ama waxaan qariibsanno in yahan yar oo wadanka lagu beeri karo in dibadda noogala keeno subxaan allah ethoobia ka imaaneysaa hargeysay soo mareysaa gaalkacay imaaneysaa gaalkacayta muqdisho dhallinyarada soomaaliyeed waa laf dhabarta horumarinta beeraha waxaana loo baahan yahay in la siiyo taageero dhaqaale tababaro iyo qalab ay ku shaqaystaan si ay door uga qaataan sar u qaadista wax soo saarka beeraha